soomaaliya oo ka mid ah dalal kale xeebaha ugu dheer ee qaaradda afrika ayaa waxaa la sheegaa in dadka aanay sidii la rabay uga faa'iidaysan khayraadka uu alle ku manaystay caqabadaha haysta kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa ka mid ah marka ay kalluunka soo jilaabtaan inaanay haysan suuqyo hagaagsan oo ay kalluunkooda geeyaan caqabadahaasi iyo sida loo xalin karo ayuu jamaal axmed cismaan waxa uu ka waraystay injineer caydaruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah muddo ka badan soddon sanana lasoo shaqaynayay wasaaradda kalluumaysiga soomaaliya maasha allah waa su-aal aada u fiican waayo aada muhiim u ah waxaa jira maaragtay dhibaatooyin fara badan oo dadkan danyarta ay haysato oo u baahan in wax looga qabto dhibaatooyinkaasna waxaa kamida waxa loo yaqaana infrastructureka ama ama kaabaha dhaqaalaha oo ay u baahan yihiin in wax lagala qabto hadday ahaan lahayda maaragtay dariiqyada hadday ahaan lahayda baabuurta hadday ahaan lahayda kalluunka meesha uu kasoo diraayo lorada fish landing site intaasoo dhan waxaa meelaha ugu muhiimsan ee ku kobi karo dhaqaalaha ku kobci karo haddii wax looga qabto maarata midda labaad oo dhaqaalaha iyagana maarata caqabadaha kamid ah waxaa dadki ayaanan awareness u ahayn oon u bislayn isticmaalka kalluunka waa consumptionka marka loo qaadanayo kalluunka in la cuno ayaa dadki waxay u badayn inay hilibka cunaan oo kalluunka aynu u badnayn ameelo badanna hadda adduunku waaba naqalo qoro wal soomaalida waxay cuntaa hilibka cuntaa kalluun ma cunta waa laga qora iyadana marka taasuna waxay kamid tahay caqabadaha u baahan in wacyigelin laga siiyo in uu kalluunku maarata uu yahay nafaqo dheelitiran oo ilmaha iyo naagaha weliba aada u anfacayo maaragtay iyo dadka waaweyn ba xataa aada u anfacayo waxaan kalluunka aada taas waa mid caqabaha saddexaad oo aan raba inaan ku daro waxay tahay yacni dadka naftarkooda waxay aaminsan yihiin kalluun la barafeeyey ma cunaayaan waxa waaye wax kaley ka aaminsan yihiin marka kalluunka iyo markaa isku fiiriso iyo xoolahana isku mid maaha xooluhu waa aragtay habeenkia lasoo qalaa saacad dambo subaxdia lasoo qaada kawaanka la keenaa laba iyo tobanka aroortii ilaa cawada laba saac ugu yaalaa mana xumaanayo waa la gataa waa gadmaya laakiin kalluunku waa breshable food oo isla markiiba hallaaba hadii qorax iska dhaafa hadii habeenka oo dayax jirto la qabto oo dayaxaas uu ku dhaco jirkiisa waxbaa iska bedelayo maarta sida uu ahaa dhan waxbaa kabedela marka caqabadahaasoo dhan hal rabaa in maarto laga hortago hadii ilaa yirahdo waxaa sidoo kale jirta injineer cabdiruus in goobihii kalluunka lagu iibinayey aanay u samaysanan sidii la rabay oo nadaafad ahaan iyo faydhowrkuna aada u liito taasi miyaanay sidoo kale caqabad ahayn arrintaa bal ka waran wallaahi arrintaasna waa arrin aada u jirto muhiima oo aad ka dhawaajisay horta marka hore suuqyadu waaba yar yihiin oo suuqa xamar weynaa suuqee marka xamar soomaaliya xamar laga fiso muqdisho oo toddoba iyo toban degmo ah halka degmo ee qabtaba waa xamar weyne oo meel kastao looga imaan karin oo caqabado badan ay iska jiraan caqabadihii nadaafadda iyo maxaan ku rahda maarata faydhowrkiina way meesha way saamaynaysaa oo shaladaa anaan dad u sheegayo meeshaan tagay qof ajnabiya meesha maba la keeni karaba dhiiqada iyo dhiigga iyo wasaqda waxyaalo waa yaabaysaa taasuna waxay kamid tahay caqabadaha in wax laga qabto loo baahan yaha oo aan la iska indhatir hay-ado qaabishana way jiraan oo hadda municipality-ga oo kale caalamka municipality-ga waxay qaabishan yihin fayadhowrkaay qaabishan yihiin kalluunkana waa qaabishan inay wax ka qabtaan wasaaradii kalluunkana way jirtaa iyadana inay wax ka qabato laga rabo hay-ado madax banaanna waa loo baahan yaha oo kormeero oo arka maarata waxaan wax ka qabto soomaaliya waxaan ku faanaa mar kastaba saddex kun iyo saddex boqol iyo soddon kilomitr a xeebteena la egtaha haddana sida aan u noolnahay iyo waxa aan hayno waxba kama jiraan waxaas dadkaa oo laba boqol oo kilomitr qabaa ka kaa kaa nadaafad badan kaana cunto fiican maarata taasuna caqabadahaas in la arko oo oo la fiiriyo way u baahantaa maarata waa tahay waxaad ka dhawaajisay in dadka sidii la rabay aanay kalluunka u cunin taasina ay caqabad tahay sidee arrintaasi dadka lagu wacyigelin karayaa inay kalluunka cunaan oo ay sidoo kale taasi faa'iido u noqon karayso dadka kalluunka cunaya iyo sidoo kale kuwa soo jilaabanaya iyaguna ay suuq u helaan hadda ka hor dowladdii dhexe way u samaysay barnaamij u samaysay oo cuna kalluunka la yidhaahdo oo dadka wadaniyiintan heese u sameeyaan lagu ammaanayo kalluunka saddex maalinna hilibka la joojiyaba kawaanka la keeni karo mamnuuc ka ahay waagaas waxay noqotay jaamacadaha ciidamada militariga booliiska meelaha dowladda ay dadku hayso dhan in kalluunka laga cuno maara aada buu markaas u sara maray oo iibintiisa banaanka iyo gudahaba meel fiican oo maramaan laakiin maanta soddon sano kabacdi soomaaliya weli ay burburka ku jirto waxaa maqan marka wacyigelinta noocaas oo kale iyo dhiirinimagelinta iyo in laga tuso telefishinadii waxaas laga soo saaro la tuso weliba hadda xoogaay waxaa kor u qaadaya dadka diyaas baraha ka yimaado aad bay maarata influency ugu leeyahay waxyaalaha qaarkood ee hadda soomaaliya ka bedeleen runti oo ayaga hadda waxaan froisonka ah way gataan oo hadda digaagaa la keenaa laakiin dadka oo indigenoska oo waddanka aan ka bixinoo joogo waa dadka aan barafka cuno kuwaas waa hilibkana kuwaan cunan waa kuwaas oo hilibka cuno oo malaay ah marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihin wacyigelin oo oo bulshadeed in la qaado maaragta oo idaacadaha iyo meelo badan laga qalo maaragta isu soo baxna looga sameeyo maaragta tabeelooyin loo dhejiyo siyaabo badan waxaa jira maaragta loo loo loo loo wacyigelin karaa jira maaragta kaasi waxa uu ahaa injineer caydaruus axmed xasan oo ah khabiir dhinaca kalluumaysiga ah oo u waramayay jamaal axmed cismaan